dhegaystayaal barnaamijka saaka waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah xasan cali geelle iyo cabdifataax ibraahim cagayare haddii uu eebbaha awooddale idmana qodobada aan saakayto barnaamij idinkuga hayna waxaa ka mid ah xaalad bini'aadanimo oo laga soo sheegayo deegaanka mandheera kadib dagaalabeeladyo muddo halkaasi ka socday runantii xaaladda hadda jirto waa mid aad iyo aad u foolxun oo dadkii ugu daran yihiin carruurtii iyo haweenkii ay barakaceen xagaadiid oo haystaan ay jirin fiilaan baa jira cunulaana jirto xiriirka kubadda cagta soomaaliya oo doortay guddoomiye cusub haddaba maxaa u qorshaysan inuu qabto guddoomiyaha cusub in gobolladoo dhan laga bilaabo tartan goboleedyo in la badin doono tirada tartanka waxaa heerka koowaad ee horyaalkeena dalka in horumarka dhallinyarada laga bilaabi doono dhammaan gobollada dalkao dhan dhegayste weligaa ma ku fikirtay inaad shinni dhaqato barnaamijka ayaad ku maqli doontaan nin hab casri ah ku dhaqda shinnida iyo xarumo badan oo dowladda ka tirsan c v u aan geystay onlineka shaqooyinka laga ablagaray waa ablagareeyey stiil wax isoo wacay oo dhahniyaho shortlistiga oo kusoo baxday kaale shaqada imaa imtixaan u gal weli maanan arkin waa qaar ka mid ah dhallinyarada soomaaliya oo ka niyad jabsan heerka shaqola'aanta ee haysato kadib muddo dheer oo ay soo wadeen waxbarasho iyo warar ku saabsan caalamka